xalay afar saac iyo daqiiqada marka ahayd meelo ka mid a meelihii aanu obereshinada kaga jiray annagoo soconna goobihii ay ciidamadu marahayeen ama wadooyinka ahaayee la marahayey ayaa tala xumayaashii shabaab waxay usoo direen laba nin sahan bay usoo direen mar walba markay ama meel weerarhayaan ama fal ka fulinhayaan ama miino gelinhayaan dad bay isticmaalaan dhagala oo maad garanaysaa ay iska dhigahaya dadka shacabka ee soomaaliyeed iska dhigaya laakiin cadowa marka xilligaasaan laba nin oo amin habeennimo ah meelihii barihii loogu talagalay ciidamada inay joogaan ama la maro laba nin oo sahan ayaanu ka qabanay howlgallo habeen iyo maalin aa lagaga jiraa oo aan hal mara laga fadhiisanin howlgalladaasuna waxay uun ujeedkeedu ahaa sidii ay dowladuhu jubbaland iyo dowladda federaalku ay amarka ku bixiyeen sidii uun waddanka looga xoreyn lahaa cadowga xunka ee ugus ee nolol diidka ee dalka iyo dadkaba dhibaatada ku haya unbuu uun ujeedkiisu ahaa aad u ogtahaybe dowladna waan nahay tuugana waan la dagaalamaynaa marka waxaan rabnaa inaan gacanta midigtaana dowladnimada ku hayno gacanta biixinana sida ay tuugada ugu dhaqantaan oo la dhaqanno ciidanka dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan daraawiishta ee furmaha ku jira siiba guutadan iyo guutooyinka la midka ee meelaha kala jooga go-aankooda wuxuu yahay inay maad garanaysaa siday iyagu u socdaan iyo qaabka ay u dhaqmaan inay u howlgalaan markii laga reebo de wixii xeerka caalamiga uuna ogolayn ee qaraxyada iyo wixii la midkaa inaan duurka gallo caagada qaadano biyaha qaadano xirka aan ka dabagallo geedkay maraan aan marno raadkooda aan qaadno siday u ekaadan aan soo ekaysiina qorshaha iyo falka galka aanu kula jiraaba sidaa ahaba guulo badanna waan ka rajaynaa haddana waxaan rajaynaynaa inaan dalka kaga sifayno